بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii aclaamu sunnati almanshuura liictiqaadi طaa'ifati الnaajiyati almansuura oo sheekh xaafid ibn axmed alxakami uu iska lahaa kitaabku waa kitaab caqiida ah oo su-aale iyo jawaaba ah waxaan soo gaarnay su-aashii boqol iyo afar iyo soddonaad shiikhu wuxuu weydiiyey maa daliilu liimaani biاshafaacati wa minman takuunu wa liman takuunu wa mataa takuunu muxuu yahay daliilka ku tusinaya in la rumeeyo shafaacadii iyo ergeyn inay dhici doonto aakhiro oo laga ergeeyo wa minman takuunu shafaacadu yay ka ahaataa waliman takuunu yay u ahaataa wamataa takuunu goormay ahaataa jawaabtu waxay tahay qad ahbata allahu caza wajala ashafaacata fii kitaabihi fii mawaadica kahiiratin alla wuxuu sugay shafaacadii kitaabkiisuu ku sheegay meelo fara badan biquyuudin thaqiila shuruud adagna waa lagu xiray wa akhbarana tacaala alla wuxuu noo sheegay annahaa milkun lahu in shafaacadu ay tahay wuxuu isagu iska leeyahay laysa liaxadin fiiha shay-un qofna waxba kuma laha shafaacada faqaala tacaala alla wuxuu yidhi qul waxaad tidhaahdaa lilaahi ashafaacatu jamiica shafaacada dhammaanteed allay u sugnaatay alla lalama wadaago fa amaa mataa takuunu goormay noqonaysaa su-aashaas ah shafaacadu goormay dhacaysaa fa akhbaranaa casa wajalla alla wuxuu noo sheegay annahaa laa takuunu inaanay dhacaynin shafaacadii ilaa biidnihi idanka alla inay ku dhacdo moogihi kamaa qaala tacaala sida alla uu yidhi man daa waa kuma alladii kii yashfacu shafeeca oo ergeeya cindahu alla agtiisa ilaa biidnihi idanka alleh inuu ku ergeeyo moogiyo loo ogolaado inuu shafeeco wax iska shafeeci karaahi ma jiraan sida maaragtay dadka qaarkood ay malaynayaan maa min shafiicin ilaa min bacdi idnihi mid shafaaco qaadaa ma jiro ilaa marka alla uu idan bixiyo moogi oo idmo moogi wa kam min malakin malag badana oo fi samaawaati xerarka ku sugan laa tuuni shafaacatuhum shafaacadooda aanay waxba deeqaynin shay-an waxba aysan waxba maaragta taraynin waxna celin karin ilaa min bacdi an ya-dana allaahu ilaa marka uu alla idmo moogiye liman yashaau qofkuu doonana uu maaragtay shafaacadii uu ogolaado qofkuu doonana alla maaragta uu ogolaado oo yardaa uu raalli ka yahay qofka maaragta loo shafeecayana waa qof alla uu doonay qofka loo shafeecayana oo qof alla uu ka raali noqday wa kam min malakin malag badana oo fi samaawaati samaawaadkii ku sugan laa tuqni shafaacatuhum shafaacadooduna aanay maarata waxba taraynin shay-an waxbana haddii ay shafeecaan aan shafaacadii laga aqbalaynin ilaa min bacdi an ya-dana allaahu alla inuu idmo moogiye liman qof uu idmo yashaau uu doono alle inuu shafaaco qaado oo yardaa alla uu raalli ka yahay moogiye walaa tanfacu shafaacatu shafaacadu ma anfacdo cindahu alla agtiisa ilaa liman moogiye adina lahu alla uu idmay inuu u shafaaco qaado duulal kale moogiye marka shafaacada midka haysta oo hanta unbaa idma wa amaa minman takuunu su-aasha ah shafaacadu yay ka ahaataa oo wax shafeeca fakamaa akhbaranaa tacaala sida alla uu noo sheegay annahaa laa takuunu ilaa min bacdi idnihi shafaacadu inaanay dhacaynin ilaa marka alla uu idmo moogiye oo ogolaado moogiye yuu sidoo kale alla akhbaranaa ayadoo noo sheegay annahu laa ya-danu ilaa liawliyaa'ihi alla inaanu u ogolaanaynin shafaacada inay shafeecaan awliyadiisa iyo kuwa uu jecel yahay u dhow moogiye almurtadayna alakhyaar ee laga raaliga yahay ee akhyaarta ah kamaa qaala tacaala sida alla uu yidhi laa yatakalamuuna ma hadlaan makhluuqaadkii o dhan baa laga hadlayaa ilaa man adina lahu araxmaanu ilaa qof alla uu idmay moogiye inuu hadlo oo waqaala ku hadlay sawaaban wax saxa oo xaqa adduunkii markii la joogay ku hadlay waa towxiid qof qirtay ama hadal saxa ku hadlay oo u shafeecaya qof shafeecadii mudan waxaa shafeeca marka aakhiro marka la tago malaa'igtii iyo ambiyadii iyo muuminiintii shuhadadana si gaara loo sheegay inay maaragtay shafaaco ay leeyihiin iyo ilmihii yaryaraaye maaragtay hormaray oo horey u dhintay iyaguna waa shafeecaan laa yamlikuuna shafaacata shafaacadii ma hantaan aakhiro ilaa man moogiye itakhada cinda araxmaani cahdaa alla agtiisa ballan samaysta moogiye oo towxiid laga helay qofka muuminkaa uunbaa shafeeca shafeecaduna waa shafeeco loo idmay qofkii loo idmo uun yaa shafeeci kara cahdiguna waa maxay waa towxiidkii waa laa ilaaha ila allah sida ibnu cabaas laga wariyey marka shafaacadu waxay anfacaysaa uun shafaacadu waxay waxtaraysaa uun oo ka faa'iidaysanaya waa dadka ahlu towxiidka ah wa amaa liman takuunu su-aasha ah shafaacadu yay u ahaataa oo loo shafeecayaa oo laga ergeynayaa fa akhbaranaa alla wuxuu noo sheegay annahu laa ya'danu inaanu idmaynin shafaacadii annahu laa ya'danu alla inaanu idmaynin an yushfaca in loo shafaaco qaado ilaa liman irtadaa qof uu alla raalli ka yahay moogiye kamaa qaala tacaala sida alla uu yidhi walaa yashfacuuna mana shafaaco qaadaan ilaa liman irtadaa qof maaragtay alla uu ka raalli yahay moogiye waa qofkii towxiidsada uun kaas kaas uun yay u shafeecayaan yowmaidin maalinkaas waa qiyaamadii oo macnaha buurihii ay jajabayaan o burburayaan burburayaan laa tanfacu shafaacatu shafaacadu ma anfacdo qofna ma anfacdo ilaa man adina lahu raxmaanu shafaacadii waxaa waxtarta un midkii alla uu idmay inuu shafeeco oo radiya lahu isagana uu raalli uga noqday kii loo shafeecayo waa macnuhu qowlan xagga qowlka oo uu yahay qof towxiidsado laa ilaaha ila allahu leh qof kastaa iskama shafeeco waxaa shafeeca uun dadka alla raalli uu ka yahay wa huwa subxaanahu allana laa yartadii raalli kama aha ilaa ahla atawxiidi waalikhlaas dadka towxiidka iyo ikhlaaska u saaxiibka ah moogiye oo alla keliya caabuda oo muuminiinta ah wa amaa kayruhum dadkii kale miya oo gaalada ahaa fa qaala wuxuu yidhi tacaala alle maa lildaalimiina min xamiimin walaa shafiicin yutaac nimanka daalimiinta ay gaalada ahi ma haystaan oo ma helaayaan mid qaraabo ahoo anfaca iyo mid u ergeeya oo shafaacadiisii la aqbalo marka gaaladu wax nasiiba kuma laha shafaacada maalinka qiyaamaha shafaacada waxaa iskale uun dadka muwaxidiinta oo ahlu towxiidka ah wa qaala tacaala canhum alla gaaladii wuxuu ka sheegay inay maaragtay ku hadlaayaan i dhahayaan famaa lanaa min shaaficiin malihin maaragta kuwa noo ergeeya yaa noo ergeynaya ku saaxiiba oo isaguna dhow ma haysano isagana wa qaala tacaala fiihim alla gaaladii wuxuu haddana maaragtay ka yidhi famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiina kuwa shafeeca shafeecadoodu ayaga anfici mayso yacni malaa'igta iyo ambiyada iyo saalixiinta shafeecaya gaalada waxba maaragtay uma shafeecaan shafaaca wax kuma leh gaalo waqad akhbarana anabiyu sala alla ly slam rasuulka allana wuxuu noo sheegay annahu uutiya in la siiyey ashafaacata ergeyntii waa tii weyneed waa macnuhu suma akhbara kadibna wuxuu sheegay rasuulku sal ly slam annahu yaatii inuu imaanayo aakhiro fayasjudu taxta alcarshi carshiga hortiisa uu ku sujuudaayo oo yaxmadu rabbahu rabbigiisna uu mahadinaayo bimaxaamida waxyaaba alle lagu mahadiyo oo yucallimuhu uu baraayo alle iyaaha macnaha rasuulkii buu barayaa waxyaabahaas uu ku ammaanayo laa yabda'u bishafaacati awalan ergeynta iska bilaabi maayo rasuulku sal ly slam sababtoo a wuxuu isagu iska leeyaha maaha waa wax loo idmaayo laa yabda'u shafaacata awalan iska bilaaban maayo shafaacadii iyo ergeyntii xataa yuqaala lahu ilaa laga yidhaahdo irfac ra'saka madaxaada kor u qaad oo sujuuddii ka istaag wa qul dheh wixii marka aad doonto yusmac la maqlee qowlkaada iyo waxaad ku hadlayso washfac ergey tushafac ergeyntaadii laga aqbale wasal wax weydiiso tucta halgu siiye wixii aad weydiisatay alxadiis akhri xadiiska ugu leeyahy uma akhbara wuxuu sheegay rasuulku sal ly slam annahu laa yashfacu fii jamiici alcusaati dadka alla caasiya dhammaantood inaanu u wada shafeecaynin oo min ahli tawxiidi ahlu tawxiidkii ka mida dafcatan waaxidatan hal mar keliya dhammaantood hal mar u wada shafeeci maayo bal qaala wuxuu yidhi rasuulku sal ly slam fayaxuddu lii xaddaa alle sohdin buu ii qabtaa dad tilmaaman oo go'an yuu ii xadeeyaa oo aan la dhaafi karin qole hebel yaad u shafeecaysaa qole hebel yaad u shafeecaysaa hadba siday macnaha xaalkooda u ahaa dadka iyo maarata magacyadii kala wateen ama acmaashii ay ku tilmaanaayeen fa udkhilhum aljanna markaasaan jannadii gelinayaa buu leeyahay oo shafeecadaydii ay jannada ku gelayaan uma yarjicu waa soo noqdaa rasuulku sal ly slam fayasjudu kadalika haddana waa sujuudaa fayaxudu lahu xaddan markaasa allah haddana soohdin kale u sameeyaaho intaasu shafeec baa la yidhahdaa ilaa aakhiri xadiidi shafaaca xadiidkii dheeraa ee shafaacada ilaa maarta akhrigiisa laga gaaro xadiis dheer buu ahaa wa qaala lahu abu hurayra rasuulka sal sl abu hureyra wuxuu ku yidhi sida xadiidkii bukhaari ku jirtay man ascadu nnaasi abu hureyre ayaa rasuulka sal l slam ku yidhi sida saxiix bukhaari ku jirtay man ascadu nnaasi bishafaacatik yaa u heli og oo mudan oy u dhowdahay inaad u shafeecdo qaala wuxuu yidhi rasuulku sal slam man qaala laa ilaaha ila allaahu khaalisan min qalbih waa qofka towxiidsada oo ku xaq lagu caabudo ma jiro allah ma ogya yiraahda isagoo qalbigana ka run sheegayo oo saafi ay ka tahay marka shafaacada maxaa lagu gaaraa waxaa lagu gaaraa uun towxiidka alleh wabilaahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online